waxa ilaahay uuntay oo qabtay ama gacan lagu dhigay midna ma jiraan ma garat nimanku waa soo weerareen haddii soo weerareenna waa la caawiye waa la caawiye ilaa saddex jeer camal dad ilaa iyo kun iyo afar boqol oo nin ayaa meesha kusoo horta weerartay ma garat ciidankooda iyo ayagii macdanaha shicibkoodii wax u kala haray malahan baabuur bay la imaadeen hogiyayaal iyo technica oo dhashiikayaal qoryana b ten intaa isagana ayay dadkii meesha joogay kulley ku dhuqeeyeen magarat xagga ciidankayna ka socdeen raggaas raggii hore ama shicibkii dagaalamayay wax waa ka qaadi waayeen markii ka qaadi waayeenna xoganaha iyo ay waxa weydiiseen ciidankoodii ciidankoodiiaana meesha soo galay magarat haye bal khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi maalintii shalay ka dhac diifow maxaad noogu sheegi kartaa maanta khasaaraha diifow ka dhacay horta dad hadii la yiraahdo dhibaato ayagana iskale mid horta way gubeen ragna waa afar midna waa ku dileen rag sideed minena waa ku dhaawacmeen ayagana hadee khasaare jaba oo xoog badan baa gaaray kolleyda dhuulin baan hadda haysanaa bay leeyihiin laakiin khasaare aada u farxun baa ka raacday arrinta qabiilka marka laga hadlayo soo ma haboono in waan waan aada bilowdaan maamulkaad la hadashaan dhanka kale soomaalidu waxaa lagu yaqaanay laba dhan markay isdagaalaan dhinac ayaa bilaabi jira waawaanta beelaha deegaanka u bandhigi jireen si arrinta loo xaaliyo bal arrintaasi maku guda jirtaan arrintaa horey baa loo soo galay ama dawlada ha noqoto ama dadweyne kale ha noqoto ama wixii ha noqoto maalintii bahasha kowka maxalliga kasoo bilaabatay ilaa iyo saacadan haatan ah maalin kasta ama dadka islaamka ha noqoto ama maamul ha noqoto maalinaha hadal jirin ma jirto laakiin hadalka waa laga qabweyn yahay gobolka iyo waxaa dhan ba annaga ayana xoog kuhaysana camal ayaa socota ma garan maxaa is leeda marka waa waan mar walba la galo waxaa buriyo arrintaas oo kale maxaa is leeda maxaa buriyo mar walba waa waanta war weliba waxaa burburinaya waa waanta markii la dhigayo waxaa burinayo waa qabiilka xooga sheeganaya ma garat
haye
de meeshii waa waanta dadka ama ay wadeen ama waxayeen bay daba marayaan saaki islaamku marka u fariista ama maamul ba wax qaba inay yidhahdaan bay daba marayaan hawlayna sii fulinayaan oo kusii socdaan ma garat dagaalada ka dhacaya defo muxuu lugta ku hayaa bal noo sheeg
dagaalada defo waxuu lugta ku hayaa qabiilka la yidhahdo hadda suraha ama yacnaha xawaaloo dhan ama dawladiisa ha lahaado ama shicibkiisa ha lahaado waayo ma garat haye dagaalkan bal maxaa laisku haystaa waxaa lasku haystaa de dadkan labadan tuulo oo kamacaliga def uu laleeyahay dee waa tuulooyin qarni hore ah ama la yaqaano ad ogsoon tahay marka ayadii ayaa waxaa dhurkii iyo ayaga ay lahaayeen iyo wadankoodi un baa lagu haystaa arrintaasi marka ciidamo amisom baa la sheegaya dhawaan in la geenayo defo arrintaasi bal maxaad kala socotaa amisom haday wax geenayso maalinta dhulka bilaabanaya way taagnayd maanta ugu dambeysay oo dhacdana way taagan tahay wax ilaahay untay ka geli karta inaysan jirin ayaan u aragna annaga maxaad u sababeen arrintaa maxaa usababay de bilowga ugu horreeya taagnad ilaa intaas baa waraaqihii baa loo geeyey waa wax kastaa loo geeyey dacwad baa loo geeyey agtoodaa la fariistay waa laga wada hadlay wax ilaahay untay qabasho oo maalin waxay ka qabteenna ma jiraan qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay warar baa sheegaya in muqdisho loo soo qaaday oo xaaladooda caafimaad wax laga qabayo beledweyne bal arrintaasi ka waran haddii aad la socoto halkey bay ku dambeeyeen dhaawacyadii annaga dhaawaceeni wax ilaahay untay muqdisho loo soo qaaday ma jiraan magaalada beledweyne ayay yaalaan waana caafimaad qabaan boqolkiiba sagaashan iyo shan alxamdulilah aad bay noogu fiican yihin annagu adiga iminka halkey baa kaga sugan tahay gobolka hiiraan aniga waxaan kaga suganahay meesha ayada la gubay meel agteeda ah khasaaraha marka tira koob ma ku sameydeen goobaha la gubay ka waran
ha meelaha hadee la gubay meeshaan ba joognay khasaaraheeda iyo faa'iidadeeda ku haynaa
xalka defo muxuu ku jiraa aragtidaada xalka defo kolley hadda waa un la gubay cadowga gubaan haysta laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa si un deg dega in ayagana kolley waxay ku arkaan hadduu ilaha yidhahdo laakiin dagaaladu haddii ay sii socdaan waxaa ku dhimanaya dad soomaaliyeed waa waanta inaad ka quusan oo maamulkiina waa waan hor laad gashaan bal ka waa arrinta waayo de waa waan dad diidada weligeen maan ahayn waa waa nabadgeliyo ilaahay keena hadday dhacdana hadee ilaahay baa keenay haddii dhici weydana u fadhin mayno oo annaga de wixii munaasabka annaga ayaan maraynaa dadka ku geeriyoonaya marka labadiina dhan yaa mas-uuliyadda qaadaya
allihii khalqabe ayaa ka qaadaya ay ka qaadaysa maya ninkii waxaa qaadayo nin islaam ah degan soo weerarayo oo gurigiisa iyo dadkiisa iyo beertiisa ku weeraraya ayaa mas-uuliyadda qaadaya ma garat ugu dambeyn guddoomiye adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maxaad baaqoo jeedi laheyd
anigu baaqeeya waxaa weeye haddii ilaahay oo macnaha khilfad waa waan alla keeno waa sadaalka faacasana waa qof islaam baan nahay oo hadda dhihi mayno kuma jirno wax la yidhaahdo waa waan ma garate yacnaha hawshaas dhaxaw waxaan ku baaqahay waan u sheegayaa midda ay geysteen mid lamid ah in haddii ilaahay khaalaqeena daayo in dhahayso